waxaa ka mida maalan wuxuu banneeyey jamacat lictisaam dhiiggeeda ayuu banneeyey gaalnimadeedaba hadduu soo xukumay dhiiggeedana waa banneeyey jamacat lictisaamna rag aad u fara badanoo haddaydan garanayninoo culimo abaa ku jira oo halkanna culimo ka ah soomaaliyana culimo ka ah dibadaha iyo qurbaha la tegayna dadka ugu badan ee soomaali ka daba tegay maraakista u sameeyey waa xarakadaas wa aniga ma dhahayo macsuumiin wey khaladaad way yeelan karaan sooma ka hayrihi min alxarakaat waljamacaat laakiin jamaaco cariiqa waay horeyna itixaad loo dhihi jiray nimanka noocaasoo intaasoo culimaa iyo intaasoo atbaaca iyo intaasoo dalabatulcilmiya dhiigoodu waa bannaan yahay laaya waana gaalo murtadiina daa'ifa murtada wey waa masalo ayadana nin ku dhiiradayay uu aad u geesiya ficlanna fataawidaasi waxay sabab u noqotay in culimo soomaaliya joogta lagu laayo oo la fuliyo fataawidii fataawidii in la fuliyo nin culimadaa ka mid oo raggii ugu caansanaayoo la dilay ka mid ah raggii dilay shan nin oo qayb ka qaatay dilkiisa oo qaar ka mida aan dhegaystay iyagoo qiraal bixinaya waxay yidhaahdeen markii amar nala soo siiyey sheekha dila ayaa raggii qaar ka mida qaadan waaye seen ku dilaa markii dambe waxaa naloo shiday bay dhaheen cajalad uu sheekh xasan leeyahay oo uu leeyahay sheekhu dila kan wax dilayana waa mujaahid kan la dilayna waa shahiid markaasaan ku qancana bay dhaheen fatwadaa iyada ah inaan sheekha dillo maaha laygama sheekaynayo waa maqal toosa waay maaha dariiq kale igama soo maray marka fataawidan islayska tuurahayo culimmada laaya waa la fulin rag baa fushanaya rag marka horeba aan fataawiba kaaga baanayn hadday wadaad waxoogaa waxoogaa u bidhiimiya hadday helaan da wabilahi tawfiiq yaasee dembiga qaadayo wuxuu fatwooday sheekhu marar fara badan qaraxyada dad badan oo muslimiinta dhiiggooda ku daadanhaya inay bannaan yihiin arwaax fara badanna ay ku tegayso isaga oo yacni waxa weeyaan shuruudii xataa culimmada qaar ka mid oo qaba masalada tafjiiraadka shuruud iyo quyuudday u dhigeen inayna ku dabaqnayn iyadoo xaqiiqo ay tahay yuu haddana tafjiiraadka banneeyey oo dhiig fara badan iyo ummad badan ku baaba'ayso